agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay barnaamijyada dhalinyarada lagu horumarinayo ee ay wasaaraddu wado sida tartamada ciyaaraha kubadda cagta kuwa dhaqanka iyo sooyaalka soomaalida iyo kuwo kale oo muhiim u ah horumarinta dhalinyarada agaasimaha ayaa sidoo kale ka hadlay shuruuc loo dejinayo dhalinyarada isagoo sheegay inay mudnaanta siinayaan horumarinta dhalinyarada ku dhaqan deegaanada jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jubbaland cabdulaahi axmed cabdulaahi ayaa ka warbixiyay qorshaha ay wasaaraddu u dejisay horumarinta dhalinyarada iyo waxyaabaha ay qabteen intii xafiiska joogay ee, ee, afartii bilood iyo waxa yarkaa waxaanu een, qabanay ee, run ahaantii ee, waxaanu ugu horeyn la fariisanay hay-adaha inta badan la shaqeeyo ee, wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland annagoo kala fariisanay sidii aan u wada shaqeyn lahayn iyo sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada reer jubbaland iyo ga- iyo sportiskaba Ee, sidoo kale waxaan qabanay ee, jubbaland guud ahaan ku cusbaa gaar ahaana reer kismaayo ku cusbaa waxa la yiraahdo kismaayo got talent oo runtii ay naga taageerisay hay-ad la yiraahdo l w f oon halkan uga mahad celinayo kismaayo got talent wuxuu ku saleysan yahay oo ahaa ee, in hibada dhalinyarada ee, sare loo qaado dhalinyarada la dhiirigeliyo dhalinyaro markii la leeyahay waad ogtihiin adduunka waxay ka yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan Een, waxaanu markaasi aanu kismay god talent uu focuska noo saarahayay saddex qaybood oo kale ah ee, inaan sportiskii ee, ku horumarino in dhinac kale aan aadno een, sportisku uu baaxad weyn yahay, dhinaca gabdhihiin aan aadno basketball aanu ayno qabanay Een, sidoo kaleeto dhinaca kale waxaan aadna haddana talentadii iyo hibadii dhalinyarada oo dhaqankii dhaqanka markii la leeyahay waxaa ka mid ah ee, qofku inuu hal abuurkiisa soo bandhigo oo gabayga gabayaashii oo kale waxaa ka mid oo kaleeto waxaa loo yaqaano artistka ama qofka inuu ee, farshaxankiisa uu soo bandhigo hibada dhalinyarada qofka dhalinyarada in loogu faa'idaysto ee ka mid yihiin waxaa ka mid ah dhaqanka kaloo ay tahay qofka inuu dhaqankii soomaaliyeed uu soo bandhigo oo sidii dhaantadii iyo saarkii iyo wixii ee, soomaali lagu yaqaanay uu soo bandhigo marka intaas baan intaan xafiiska joognay baa noo hirgashay sidoo kale waxaanu ku hanweynahay oo hadda qabanqaabadiisa noo marayo ee, sharcigii dhalinyarada oo asaga drafti ah oo aan rajeyn insha allahu tacaala hadda bilooyinkan soo soco inaan consultationiisa samayno thanna handare hay-adihii loogu talagalay ee baarlamaanka iyo golay wasiirada ila mariyo kadibna madaxweyne saxiixo